waa shabakada warbaahinta daily dot com waxay iin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
waa mahadsan tahay maalinta xoriyadda saxaafadda adduunka loola dabaaldego waa maalin run ahaantii aada qaali ugu ah warbaahinta adduunka isla markaana ay tahay maalin maaragtay lasoo bandhigo dhibaatooyinkii saxaafada saxaafadda ku dhacay iyo horumaradii ay gaareen intaba gaar ahaan haddii ay noqoto maaragtay dhibaatooyinka xadguduubyada ah ee saxaafadda ka dhanka ah hadday ahaan lahayd xadhigyo iyo maaragtay arrimo la xiriira xoriyaadkoodii aasaasigaa sida xoriyadda saxaafadda oo maaragtay lagu dhibaateeyo ayagoo shaqadoodii iyo mawaajibkoodii gudanaya run ahaantiina sanadkan waxaa sheheenu yahay in aan maaragtay aan ku weyneyno dhammaan maaragtay warbaahinta soomaaliyeed iyo maaragtay isla mar ahaantaana aan kusoo bandhigno tacdiyadii ku dhacay iyo horumaradii ay gaareen dhinaca maaragtay warbaahinta waxaa nagala qayb qaadanaya maaragtay wasaafinta qaranka soomaaliyeed waxaa wada qabanaya wasaaradda wasaafinta iyo relief international oo ah maaragtay hay-ad maaragtay arrimaha biniaadamnimada iyo warbaahinta ka shaqeysa iyo sidoo kale hay-adda yidhaahdo finish foundation for media development ama hay-adda warbaahinta horumarinta dalka finland run ahaantiina maalintan sida aada arkaysid waxaa maaragtay aada looga doodi doonaa xoriyaadka saxaafadda iyo maaragtay caqabaadka jira oo maaragtay qorshuuna yahay haddii caqabaad lasoo hordhigo lasoo bandhigo in maaragtay xalkoodiina maaragtay lagu daro insha allahu tacaala meeshana khubaro aada cilmi maaragtay aqoonta warbaahinta ugu durugsan ayaa maaragtay isugu iman doonta oo warbaahinta soomaaliyeed meesha isugu iman doonta marka waxaan aada u rajaweynahaa in natiijo wax ku ool ah ay uga soo baxdo warbaahinta soomaaliyeed waa gartay marka marka laga hadlayo sanadkii tegay laba kun afar iyo toban laga soo bilaabo bishii may ilaa bishan dhibaatooyinka soomaaliya ay la kulmeen saxaafadda ka waran maadaama laga hadlayo xorriyaddii saxaafadda oo berri ay ku beegan tahay
run ahaantii dhibaatooyinka kusoo dhacay dhibaatooyin aada u culusay ahaayeen iyagoo weliba u adeegaya maaragtay si volunteer ah ama mushaar yar ku shaqeynaya warbaahinta soomaaliyeedna maaragtay run ahaantii aan ku amaani karo doorka lixaad kale ay ugu dhaban adeegtay sidii maaragtay shacabka soomaaliyeed ay u gaarsiin laheyd warar kufan oo doortiran sanadkii lasoo dhaafayna maaragtay wuxuu ahaa sanad maaragtay run ahaantii tacadiyadii dhacay ay aada uka duwanaayeen kuwa kuhorreeyay oo maaragtay waxaad moodaa in maaragtay alla mahadiyeysiin maaragtay tacadiyadii ay soo bateen dhinaca xarigyada iyo maaragtay daminta idaacadaha iyo inay soo bateen aada moodaa oo laakiin dhinaca kalena aada u malaysid alla mahadiyeysi maaragtay in ilaahay naga badbaadiyey qubuulatooyinka tirada badnaa ee deelka ah ee maaragtay hore siaasku loogu dhan jiray marka run ahaantiina warbaahinta sideedaba waxaa looga baahan yahay in ay maaragtay sidii ay horeba ugu istaagtay in doorkoodii ay laba jibaaraan isla mar ahaantaana waxaa loo adeegaya waa shacabka soomaaliyeed waxa maaragtay yoolka la higsanayan waxay tahay soomaaliya oo maaragtay horumar ah iyadoo warbaahinta loo kaashanayo marka insha allah waxaan aada ugu rajaweynaha maalinta birta ah ay maaragtay kulankaas ay kasoo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah waa gartay marka dhibaatadan iyadoo ay jirto oo suxufiyiin badan la xiray ilaa hadda xukuumadda waxaa gacanta ugu jira xeerkii saxaafadda maxay idinla tahay marka
waa mahadsan tahay ururka saxaafiyiinta qaranka soomaaliya dadaal dheer ayuu u galay sidii maaragtay sharci saxaafadeed oo warbaahinta ay leedahay la sameeyo dadaalkaasna mid hadda bilowdamay ilaa labada kun iyo todobadii ayaan soo wadnay ujeedada ugu muhiimsan waxay tahay in bal la helo xeer warbaahinta iyo iyo kala hagaa dawladda iyo shacabka warbaahintu eelato meel marjac ah oo loogu soo dacwoodo haddii ay maaragtay qisas ay ka dhacaan dhinaca warbaahinta ah taasna sidaan la socotay dagaal dheer ayaan ka galnay hadda sidaan ognahay waxa uu adi maaragtay lagu soo celiyay wasaaradda faafinta waxaan aada u rajaweynahay in maaragtay ugu yaraan la helo xeer xeerkaasi haddii maaragtay uu xataa yahay xeer aan aada loogu qanceynin waxaa lagu samayn karaa baarlamaanka laga dalban karaa inay dib haween ku sameeyaan balse waxaa kasii daran xeer la-aanta taasoo keenaysa waxyaalaha dhibaatooyinka maanta warbaahinta ku dhacay marka ujeedka ugu muhiimsan oo xooga saarisan waxay tahay in la helo xeer warbaahineed oo warbaahinta iyo shacabka iyo dowladda maaragtay u dhexeeya warbaahintuna yeelato meel darja ah
adduunyada warkiiyo wacaalka hayeen waagii baryaba warsidaha keen wixii soo kordhiyo siduu yahay gudcigu adduunyada warkiiyo wacaalka hayeen waagii baryaba warsidaha keen wixii soo kordhiyo siduu yahay wadcigu awdhimi waxbana wariyaa sacdeen gudan waajibku u waday bulshada awdhimi waxbana wariyaa sacdeen gudan waajibku u waday bulshada qalwaanado waxyeela dawdeed wariyaha xaq dhowr maqalwaanado waxyeela dawdeed wariyaha xaq dhowr waayaha jira dadweynuhu walaa wuxuu kaga baxaa inuu helo war sugan warka laga cabee isna laga wafxiyo waayaha jira dadweynuhu walaa wuxuu kaga baxaa inuu helo war sugan warka laga cabee misna laga wafiyo kolkayaa la jabin aweerarin suxfiga haka xidhin wadado hawdoodin warmaha
xoogaa korbaxneed ee dhaca looga dacwoodo